wararka maantana waxaa ka mid a haweenka iyo dhallinyarada oo la filayo in si gaara diiradda loogu saaro miisaaniyadda federaalka ee lasoo bandhigi doono caawa madaxweynaha mareykanka donald trumpna waxa uu dib ugu noqday aqalka cad kadib markuu dhowr habeen cisbitaal ku hoyday dowladda federaalka ayaa dooneysa in miisaaniyadda federaalka ee caawa oo talaada lasoo bandhigi doono ay noqoto mid shacabka australia siisa rajo mustaqbalka ah haweenka iyo dhallinyarada oo saameyn daran ay kasoo gaartay cawaaqibka dhanka dhaqaalaha ee coronaviruska uu keenay ayaa la filayaa inay noqdaan kuwa iyagu si gaara diiradda loogu saaro miisaaniyaddan miisaaniyadda ayaa waxaa ku jira ayaa la yiri kabitaan mushaarooyinka oo lagu kabo dhallinyarada shaqaale la-aanta oo markaasi ay shaqaaleeyaan shirkaduhu shaqaalaha shirkadaha ay inta badan haweenku ka shaqeeyaan sida martisoorka iyo weliba dukaamada ayaa ka mid a ayaa la yiri hay-adaha xanibaadaha coronaviruska uu sida daran u saameeyey ra-iisul wasaare scott morrison ayaa sheegay in iyadoo lagu jiro waqti shaqala-aantu ay kor u kacayso dowladdu ay doonayso inay diiradda saarto shaqooyinka guddoomiye marka shacabka australia ay fiiriyaan waxa qasnajigu uu dhihi doono caawo waxay maqli doonaan rajo mustaqbalka ah waxay maqli doonaan in shaqooyin dheeraada la abuuri doono waxay maqli doonaan shaqooyinka ay raadinayaan oo noqda kuwa run ah oo markaasi ay helaan mucaaradka federaalka ayaase ku eedeeyey dowladda inay tahay mid laba wajiila maadaama dowladdu ay lacago badan ku bixin doonto miisaaniyadda federaalka ah miisaaniyadda ayaa la filayaa in lagu shaaciyo hoosudhici ugu badnaa ee dhaqaalaha dalka iyo deynta dalka lagu leeyahay oo iyaduna aada u badataa sidoo kalena australia ayaa arki doonta ama gelaysa ayaa layidhi dhaqaale xumadii ugu darnayd muddo soddon sana gaar ahaan dhaqaale xumada loo yaqaano resessionka hogaamiyaha leybarka antony albanisi ayaa sheegay in dowladda laga doonayo inay sharaxdo isbeddelka ku dhacay kadib markii ay hore u dhaliishay qorshayaashii dhaqaalaha lagu kabcinayay ee dowladdii leybarka intii lagu jiray dhaqaale xumadii labadii kun iyo toddobadii iyo labadii kun iyo sideedii ee loo bixiyey global financial crisis dowladda waxaa looga baahan yahay inay sharaxdo labadan arrimood oo iska soo horjeeda xaqiiqdu waxay tahay inay sannado badan hadallo dhaqaale oo macno la-aana ay sheegayeen dowladda ayaa sidoo kale looga baahan yahay inay sharaxdo sababta intii lagu jiray hoosudhicii dhaqaale ee global financial crisiskii ay uga soo horjeesatay kobcintii dhaqaalaha ee dowladda markaasi jirta oo leybarka ahayd oo ay ka mid ahaayeen maalgelinta kaabayaasha dhaqaalaha bangiga dhexana maantay lacagaha dulsaarka ayuu sidoodii hore u daayey iyadoo weli ah eber dhibic labo shan boqolkiiba gobolka victoriana waxaa laga diiwaangeliyey shan iyo toban kays oo cusub oo xanuunka covid nneteen iyadoo hal qofna uu xanuunka u geeriyooday madaxa ugu sarreeya arrimaha caafimaadka gobolka victoria profesor bret sutton ayaa sheegay in inta badan kaysaska cusub ay yihiin kuwa lala xiriirinayo goobo xanuunku hore uga dilaacay oo la yaqaano waxa uu sheegay in kaysaska mid ka mid a uu ka dhashay xarunta dukaamada ee chartston oo xanuunku uu ka dilaacay markaas oo xanuunku uu ku fiday goobo aada u fogfog oo ka baxsan magaalada melbourne gaar ahaan meesha la yidhaahdo benella ma jecli inaan arko tiro laba nambar ah oo uula jeedo toban iyo wax ka badan oo aan ahayn hal nambar ayuu yidhi ama sagaal iyo wax ka yar cid iiga walwal badan male ayuu yidhi tiradaas sii kordhaysa aniga iyo kooxdayda laakiin buu yidhi tirada inteeda badan kaysaska intooda badan waa kaysas la yaqaano halka ay ka yimaadeen oo goobo xanuunka hore uga dilaacaya waana inaannu xakamayna ayuu yidhi runtii meelahaasi si aanu tirada hoos ugu dhigno waxaana tusaale u ah ayuu yidhi xanuunka ka dilaacay chartston waxayna ku tusaysaa arrintaasu sida xanuunkan uu sida deg deg ah u fidi karo meele fogfogna uu markiiba u gaari karo wadanka oo dhan waxaa xanuunka ugu dhintay sideed boqol iyo sagaashan iyo shan qof iyadoo sideed boqol iyo toddoba ka mid a ay victoria ku geeriyoodeen celceliska tirada kaysaska ee magaalada meel afar iyo tobankii maalmood ee u dambeeyey ayaa hadda ah toban dhibic lix new south walesna waxay gashay kow iyo toban maalmood oo isku xiga oo wax kaysa oo coronavirus aan laga helin gobolka balse waxaa la diiwaan geliyey kow iyo toban qof oo ah dadka dalka dibaddiisa kasoo noqday oo hadda karantiil ku jira maamulayaasha caafimaadka ayaase dadka ka codsanaya inay markaasi iska baaraan xanuunka madaxweynaha mareykanka donald trumpna waxa uu dib ugu noqday aqalka cad kadib markii dhowr casho uu ku sugnaa cisbitaalka isagoo laga daaweynayo xanuunka coronavirus madaxweynaha ayaa iska bixiyey afduubkii xirnaa salaanna taagay mar uu ku sugnaa meesha layidhaahdo south lon oo ka tirsan aqalka cad waxauna shacabka maraykanka ku boorinayaa inaysan u ogolaan in coronavirusku uu noloshooda xukumo waxaana uu ku celiyey arrin hore uu u sheegay oo ahayd in tallaalka xanuunkan looga hortegayo uu mar dhow diyaar noqonayo musharaxa madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga dalka maraykanka joe bidenna waxa uu sheegay inuu mar kale la doodi doono madaxweyne donald trump iyagoo isla taagan haddii markaasi ammaan ay tahay intaasi la sameeyo maer biden ayaa ka gaabsanayay inuu ka hadlo caafimaadka ninkan siyaasadda ay isaga soo horjeedaan kadib markii maer trump laga helay xanuunka coronavirus asbuuc kadib markii uu la yeeshay doodii ugu horreysay madaxweynaha maer biden ayaa hadda sheegay inuu raaci doono talooyinka uu ka helo khubarada caafimaadka saadaasha hawada berita oo arbaca magaalada beed qayb ahaan daruur labaatan iyo afar adelaide waa roobab lix iyo toban digrii magaalada melbourne ceeryaamo subaxa horaa kadibna roob ayaa imaanaya sideed iyo toban digrii magaalada sydneyna roob ayaa la filayaa qeybta dambe ee maalintii labayo labaatan digrii halka brisbanna qayb ahaan ay daruur ka tahay iyo labaatan iyo toddoba digrii